أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaku waa subax axada taariikhda hijiriyadana waxaay ku beegan tahay afari labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobbada wararka andalus saakay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaana ka tirsan dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya dibadbaxyo looga soo horjeedo xasuuqa ay diyaaradaha turkigu ka geysanayaan soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka gedo munaasabad lagu daafurayay faraca labaad macadka taajul waqaar ee hoostaga maktabka dacwada ayaa lagu qabtay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamigaah ee jubbada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo xidhay boqolaal haween ah oo ku dhaqan deegaana hoostaga degmadaasi mas-uuliyiintii xamlada wacyigelinta keedinta badarka ee loogu magacdaray fadaruuhu fii sumbuulih ee ka socotay wilaayada islaamiga ee baay ayaa markan gaahay deegaanka roobaay ee hoostaga magaalada baydhabo tobanaan askari oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaalla ka dhaca gobolka amxaarada ee dalkaasi afar rayd ah ayaa ku dhintay gantaal xootiyiintu ay ku garaaceen agagaarka magaalada ticis iyadoo kumanaan qof ay ka qaxayaan dagallada ka soo cusboonaaday dalka yeman
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaana ka tirsan dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay u weerareen xerada askarta kenya ee tuulada sareedo ee hoostaga degmada dhadhaab ee gobolka gaarisa waxay sidoo kale mujaahidiintu weerareen kontarool ku yaala meel u dhow deegaankaasi isla kenya ciidamada mujaahidiintu waxay burburiyeen xero cusub oo laga sameynayay deegaanka biyomadoobe ee hoostaga degmada faafi ee isla gobolka gaarisa wax ciidanna kuma sugneen xilliga la burburinayay saldhigaasi gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen deegaanka hareeri suuki ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera waxaana deegaanada ku jira gumaysiga kenya maalmihii lasoo dhaafay kusii xoogaysanaya howlgallada kala duwan ee lala beegsanayo cadowga allah dibadbaxyo looga soo horjeedo xasuuqa ay diyaaradaha turkigu ka geysanayaan soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka gedo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkan eegaya kadib markii ay dowladda ridada turkiga sare u qaaday xasuuqa ay u geysanaysay shacabka soomaaliyeed ayay bilowdeen mudaharaadyo looga soo horjeedo joogitaanka turkiga ee soomaaliya degmooyinka doolow iyo garbaharey oo ka tirsan wilaayada gedo waxaa isugu soo baxay boqolaal ka mid a shacabka soomaaliyeed waxayna ka soo horjeedaan faragelinta turkiga ee dalka soomaaliya gaar ahaan duqeymaha aan kala sooca lahayn ee uu ka geysanaya deegaanada dhaca koonfurta dalka dadka isku soo baxay ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhanna turkiga oo ay ku caddeynayeen inuu yahay cadow halis gelinaya jiritaanka shacabka soomaaliyeed iyo dhaqaalahooda
xasan sheekh wuxuu noqdo hogaamiye kooxeed xilka ka deg xasan sheekh wuuna kareeda xasan sheekh ciqaab buuna mariya xasan sheekh dhibaatooyin buu nagu sameeya dhibaatooyin aan kala gool lahayn dhibaatada loo soo raray oo annagana nalagu gubay waxay fariinta uu bixiye waxay ahayd idinkana waa nin xasuuqi hooyooyin baa habeenka ayada ahaa jiifay oo muxuu kayta xaamilooyin ahaa oo barashar ku dhuftay ilmo soo tuuray aabbooyin maaragtaayo dhiikar la jiifay baa barashar ku dhuftay dhibaatuu noo geystay ee ninka noo soo raacay ee mid baan leehay asagana ordogan ordogan maxaa walaalkeen ma aho waxba isuma nihin adduunka iyo beesha caalamkana waxaan u sheegayaa inuu yahay ninkaas nin dhiigyacaba soo dadka kaleetoo dhiigyacabka noo soo raacay doonayana khayraadkanagii annakaaba weli isku filnaansho gaarin lama arkin ummad lagu tijaabiyey maxaa koyta lagu tijaabiyey matwac lagu tijaabiyey nugleer haddii lasoo siiyana uu nagu tijaabin lahaa diyaarad saxan ahaan loo timid darooliska hor socotay ayadaa hor socotay waddada darooliska waxaa soo bartay halka diyaaradan loola keenay aniga saasaan xaqiiqaysnahay waxaa ku xigay hubkii uu samaystay turkigu oo inuu cadduunka iyo colaad cadowgiisa kula diriro uu samaystay buu lagu barooweeyey oo lagu dhacay xasan shiikh maxamuud soomaaliyadda waa taqaannaa ma cishoobo ma dhergo ma seexdo ma cabsoodo waa baa iska socdo waay waad ogtihiin arrintaas xasbi maxamed eeh ummaddu ka qaban cid walbaa xabaarayso jifadiisa xabaarayso habaryartiisba xabaaraysa waad aragteen dowladda riddada turkiga oo taageera indhala-aana siisa kooxda riddada soomaaliya ayaa xasuuqyo ka dhannaa shacabka soomaaliyeed inta badan ka geysata gobollada dalka soomaaliya bishii lasoo dhaafay ayay turkiga kalluumaysata soomaaliyeed ku xasuuqeen xeebaha gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya sidoo kale diyaaradaha turkiga ayaa qayb ka ah dhulboobka baaxadda leh ee maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay ka wadaan degmooyinka gobolka banaadir mahadsanid abuxasaan munaasabad lagu daafuraya faraca labaad macadka taajul waqaar ee hoostaga maktabka dacwada ayaa lagu qabtay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay machadka taajul waqaar taasoo ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud wuxuuna faracan cusub ee laga furay degmada noqonayaa faracii labaad ee machadka ee laga hirgeliyo gudaha wilaayada galgaduud kadib markii faraciisii ugu horreeyey laga furay magaalada ceelbuura farac cusub ee taajul waqaar ee degmada galhareeriya ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan waxbarashadiisa bulshada degmada carruurta iyo dadka waaweyn ee doonaya inay saxaan oo hormariyaan akhriska qur-aanka kariimka ah munaasabadda furitaanka machadka ayaa waxaa ka soo qaybgalay maamulka iyo waxgaradka magaalada culimo waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana goobta laga jeediyey hadallo ku saabsan muhiimadda ay leedahay in la helo xarumo kor u qaada barashada qur-aanka kariimka ah iyo saxnaanta tilaawadiisa maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud oo ah aasaasaha taajul waqaar ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada loo asaasay iyo waxyaabaha lagu baranayo wuxuu sheegay in machadku diiradda saarayo sidii bulshada loo siin lahaa waxbarasho qur-aan oo tayo leh gaar ahaan hagaajinta akhriska iyo sixidda tilaawada walaalyaal kolley machadkan maraaxil fara badan ayuu soo maray meesha inuu soo gaaro mar wuxuu ahaa wax warqad lagu qoray codsiyo oo warqad ku qoran iyo maxaanku yidhahda talooyin iyo shuuro iyo waxyaabo fara badan oo soo marmaray si guud ahaan machadka waxyaabaha uu qabanayo waxaa lagu daraasaynayaa xifdinta qur-aanka kariimka horta waxyaabaha kale lagu daraasayay waxaa ka mid ah kutubta tajwiidka laga qoray oo ugu horeeyo kitaabka le riyaadat lisaan casharaha ka horeeyo oo makhaariijtii iyo sifaadkii lagu baranayo oo si gaara ardada loo baray waxaa kaloo ka mid ah kutubta la akri doono haddii alla idmo taysiiru axkaami tajwiid matn tuxfat aladfaal oo xifdan wa fahman ah matnuljaziirayni waa la mid isagana hidaayat lmustafiid ayaa ka mid a oo fahman marka macadkan wuxuu jaranjaro iyo bidaayo u yahay macaahidii qiraa'aadkii ee meelo kale loo aadi lahaa inuu ilaahay meeshaa nooga keeno muddada uu soconayo macadka waa laba sano laba sano kadib ilmahan waxaa la rabaa xufaad oo tasxiixan haysta keliya ay ka maqan tahay in qiraa'aadka loogu daro ogaaska beesha mursade ogaas cabdulaahi daahir axmed oo goobjoog ahaa xafladda furitaanka ayaa halkaasi kelmad ka jeediyey isagoo la dardaarmay bulshada waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan aadna kugu bogaadina oo aan kugu hambalyayna ilmaha aad gacanta ka soo qabateen jiilka oo aad rabtaan inay diinta ay qaadaan oo ay ximbaaraan oo ay waxbartaan oo maantay gacanta laga hayo sidaas waxaa la rabaa inaad usoo dhurataano ilmihii sidaa gacanta uga haysaan macallin haddii macallinkii asagu ay kulmaan oo ay wada fadhiistaan oo wax isbarayaan inaad ka warqabtaan oo sidaas aad oo khaas aad yeeshaan ilmahaas ilmahaas taajur waqaar inaad waxbarashadooda khaas yeeshaan dardaarankaas waalidiintaan siina ardadana waxaan leeyahay maantay adinkaa fursadaas haystee dad badanaan soo marin dadkeenaan meesha fadhiyo arrintaan sooma marin adinkaa soo marteena ka faa'iidaysa dhankiisa nabadoon cabdinuur oo ka mid ah nabadoonnada magaalada galhareeri ayaa soo dhoweeyey hirgelinta machadka isagoo tilmaamay in xaruntani ay bulshada u tahay fursad muhiim ah maadaama ay wax ka baranayaan carruur iyo dad waaweyn oo doonaya inay kor u qaadaan aqoontooda iyo akhriska qur-aanka runtii degmadan galareeri taajul waqaar way u baahan tahay waana sugayday waxaan leeyahay marka bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa umarada gobolka qur-aanka laga yaqaano gobolkan dhaqancelintiisa iyo inta maroo ay ka ay wax ka bedeleen ay culimo keeneen ay juhdi ku bixiyaan in yar maahan annaguna haddaan waalidiinna waa ku ducaynaynaa ilaahay inuu ummadda xifdi siiyo oo macallimiinta afkooda wixii ka soo baxaa ilaahay inuu qabadsiiyo ardada waa ugu ducaynaynaa ardaduna haddadaashaan leeyahay macallimiintana waxaan leeyahay kuwiliga diin qaada allah ka dhigo ammaan macallimiin noqonno ammaan waalidiin noqonno macadkaas waa u baahannahay kuwa ka dambeeyana waa u baahannahay haddee kuwii isku xidhan oo kitaabka ilaahay isla kor yeela allah naga dhigaan leenahay gabagabadii waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhoweeyey furitaanka machadka isagoo tilmaamay muhiimadda ay waxbarashada qur-aanka u leedahay bulshada iyo jiilka soo koraya islamarkaana ku booriyey bulshada inay ka faa'iidaystaan fursaddan waxbarasho xalaqaadka macadu taajul waqaar in la furo maanta arday la keeno mucalimiin la keeno waxaa ka mid ah ayadoo ardadan ay soo mareen mucalimiin horay oo soo farbartay oo maaragtay soo dhistay oo soo dadaashay kadib qur-aankii wuxuu u baahan yahay muraajac u baahan yahay waan ogtihiin markii annaga dib u laabanno soomaali qur-aanku waa baran jirtay cunuga markii dugsiga qur-aanka dhammeeyo kadib qur-aanku waa loo xeraysan jiray loogama tegi jirin weligeed in qur-aankii waa waa la dhammeeyoo hebar xaafid waa ima badnayn maanaa reer galhareeri si guud qur-aanka maadaama nasiib aad u hesheen wilaayada galgaduud ee xalaqaadkii hadda maaragtay uga soo horeeyey weliba aad hadda laba halqo laba mucallim a qaadateen si guud arrintan waxay rabtaa kuwarqabay rabtaa in kuwarqab guud degmada ku saabsan odayaasheeda khiyaarteeda inay qaataan makaanka maaragtay wax lagu baranaayo in la booqdo haddii cilal ay jiraan haddii maar culeysyo ay jiraan marka si guud insha allahu tacaala idinkana aada ugu dhowaataan qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala khidmadiisa iyo maaragtay u adeegadiisa furitaanka faraca machadka taajul waqaar ee galhareeri ayaa qayb ka noqonaya dadaalada lagu ballaarinayo xarumaha waxbarashada qur-aanka ee wilaayada galgaduuda iyadoo bulshada magaalada ay heleen xarun u dhow oo ay carruurta iyo dadka waaweyn uga faa'iidaysan karaan barashada iyo hagaajinta akhriska qur-aanka kariimka ah mahadsanid marwan maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo xiray boqolaal haween oo ku dhaqan deegaana hoostaga degmadaasi walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya maamulka islaamiga ah degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowla diini ah u qabtay in badan oo ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku nool deegaanada hoostaga degmadaasi bu'aale dowlada ayaa loogu magac daray saxaabiyadda umusalam ah ujeeddadeeduna waxay ahayd in haweenka lagu baraarujiyo muhiimadda barashada cilmiga shareecada akhlaaqda wanaagsan iyo ku dhaqanka manhajka islaamka haweenkii dowladda loo soo xiray oo ay tiradoodu ahayd laba boqol oo haween ah ayaa ka hadlay munaasabadii lagu soo xiriyey dowladda waxayna sheegeen in wax badan oo ka mid ah culuumta shareecada ay ka faa'iideen muddadii ay u socotay dowladda taas oo loo qabtay haweenka ku nool deegaanadaasi qaarkood ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ahlan wasahlan bikum fii xaflatina almubaaraka xaflatun ikhtitaamu dowra umusalama taxta shicaar إرشاد النساء على طريق المستقيم دورة مسلمة قد كان تحت إشراف مكتب الدعوة إلى الله تعالى لمحافظة بواري أخذنا فيها دروسا مهمة ومواعظ عظيمة ولكل موضوع كان له أهمية خاصة فما كان ذاك أقل نفعا من هذا وما كان هذا أكثر أهمية من ذاك acuudu billaahi min ashaytaani arajiim ina aladiina kuwii yarmuuna gamaya almuxsanaad gabdhaha oo dhoorsoon alkhoofilaad ee waxaa laga sheegaya ka moogan aan ka warheynin almuuminaad ee muuminaadka ah ee waxaawaaya quluubtooda daahirka ah ee wax awaamirta ilaah u hogaansan kuwa ayagaa wax ka sheegaayo lucinu waa la nacladay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda walaakhira iyo aakharaba walahum waxay leeyihiin kuwa ayaga cadaabun ayay leeyihiin cadaabkaas oo cadiimun oo weyn anigoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan degmada bu'aale wilaayada jubba alwusta alislaamiya dowladdii noo socotay afarta maalmood oo maanta ku ah shan oo la joogno ikhtitaamkeeda dowladaasoo magaceedu yahay ummu salama waad taqaaniin ummu salama waa xaasaska nebiga sala allahu calayhi wasalam mid ka mid ah oona ah hooyooyinka annaga hooyo ka mid ah shicaarka dowladda haddaan sheegna ama shicaarkeedu wuxuu yahay waa irshaadu nisaa in lagu hanuuniyo dumarka ilaa sabiili lmustaqiim wadada toosan dhankeeda lagu hanuuniyo mawaadiicdan qaadannay waxaa ka mid ah makaanatu lmar'ati almuslima gabadha muslimadda ah booska ay ku dhex leedahay fil islaami islaamka dhexdiisa جزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم والعلم علمك يا فضلي وليه لأن العلم نور علمك ونور والجهل جهلك ظلام ومجدي إي والعلماء علماء فضلك إليهم علماء إلهي مركو كهلا وحويري جل جلاله إنما يخشى الله من عباده العلماء وحان إلهي كبقه كريه addoomadiisa culammada ah mowduuca saddexaad oona noogu baraarujiyeen kheyr allah siiya culammada waxaa ka mid ahaa islaaxulbuyuud in la hagaajiyo guryaha aliidiin macaan iyo kitaab midigta noo saaray ee macatab gaal baa xidha ee meel xun naga tuurin ee marinkii toosnaana dhigayso maslaxa maaha qaar ka mid ah nabadoonnada degmada bu'aale ayaa dhankooda si weyn u soo dhoweeyey dowrada loo qabtay haweenka ku nool deegaanada jiinka webiga taas oo ay wax badani ku fahmeen waxayna odayaasha dhaqanka deegaanku sheegeen in lasii dardargeliyo dowraadka noocani ah marka insha allahu tacaala ilaahay baa mahad iskale ilaahay na sii mahaddaas iskamana imaanin mahaddan oo hadda faraha badan nimcadan lagu jiro waxay ku imaatay rag dhiigiis gibdhahan kula dardaarma ku dadaal waxbarashada aad ku dadaashaan sii ziyaadiye ha ka tegina kuwa kaloo xaafada joogan waxaan leeyahay gibdhaha walaalihiina maalin kastaba dooreenka loo soo xira ay ku daydo soo xaadira meelaha khayrka lagu qaybsanaya kusoo xaadira insha allahu tacaala ilaahay baa mahad iska leh waxaama kaloo mahad iska leh walaayadeena degmada bu'aala dowradan ayaa ku soo aadaysa iyadoo qaar ka mida degmooyinka wilaayadu ay ka socdaan dowraad loo qabanayo bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka wilaayada mahadsanid cuthmaan mas-uuliyiinta xamlada iyo wacyigelinta kaedinta badarka ee loogu magacdaray fadaruhu fii sumbulihi ay ka socotay wilaayada islaamiga ee baay ayaa markan gaartay deegaanka rooba ee hoostaga magaalada baydhabo xamlada wacyigelinta ah ee fadaruhu fii sumbulih ayaa sii ballaaranaysa iyadoo wafdi ka kooban mas-uuliyiin culimo iyo waxgaradna uu gaaray deegaanka roobaay oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo halkaasoo lagu qabtay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen bulshada deegaanka hoggaanka beesha ansaarta ah ee hubeer iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay kulanka oo ahaa mid isugu jiray wacyigelin tala wadaag iyo soo bandhigid dhaqameed waxaa dhinaca beesha hubeer hogaaminayay ugaas maclimadey oo ay weheliyeen waxgaradka deegaanka halka wafdiga xamlada ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin iyo culimo ka tirsan wilaayada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee magaalada baydhabo munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay qayb ka mid ah hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee soo jireenka ah iyadoo bulshada deegaanka ay soo bandhigeen waxyaabo ay ka mid yihiin dhiisha kurta iyo cuntooyinka dhaqanka ee deegaanka looga bartay bandhigan ayaa iftiimiyey doorka ay hidaha iyo dhaqanka ku leeyihiin bulshada deegaanka roobaay intaasi kadib waxaa deegaanka ka bilowday barnaamij wacigelineed oo si gaara diiradda loogu saarayey xamlada fadaruhu fii sumbulih iyo muhiimadda keedinta badarka sannadkan la goostay ugu horeen lejnadii ka socotay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigay ahdaafta iyo ujeedka xamlada ee deegaanka wacyigelin ama dhiirigelin liiska dhiirigeliyaw dalagga iyo nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala una galantayn geliy dhulsheenna sii daagsheenna sii dadsheenna sii diinsheenna sii inuun iska wacyigelinan una naganan dad iska falan anka baahnayn ilaahay malan kale anka baahnayn uma yo anis baahan yo dhatiyo anis baahan waliha ku heri allah subxaana watacaala bacdishay iyo iskaalmaysadaayo iska dhex nagadaayo maskiin iyo kuwargabo kiyayo haniga ee maskiinka kuwargabo kan haniga ana isuun ma arnaa walaalshay lanko ma arnaa kuwargabo in is ogaado walaad ogda kiin sheegaan lahay walisin ogayn masin sheegohayn kaydinta dalagga iyo na barwaaqada iyo nicmada ilaahayna sii subxaana watacaala marka xoola in la keysad sida yaabana masgeedan inta shukulow la aragaya baaba'ashe iyo nay dhammaadowshe iyo nay baaha iyo hadarista geeki dhulka la galadaayo masgeedan sidiyaaba ilo raashinkan hoba karsanyi adi aamas unaga hoba kooyo aame waaba karsanyi daba folo miid miidkan asturren baa la rahata mararka qaar lanki socdo aame hob ani in meelka halaawo ling araga dariska baa la sii haya yadoo dhibaatan ahayn inti lideedi fan ini dariska la sii nil aamalayna marlinka talagalay raashinka usuga amarkan haddiiba use ay ma aragna aada sabuul ayaa mee godna ka jara habiyowshay iyo shukulowshay iyo bali ku haysaday culimmada ayaa bulshada deegaanka u sharxay keedinta wax soo saarka inay tahay muhiim gaar ah dad anta dhontiridyo oo arday runtii deegaankan leh oo beeran batay ilaahay nicmo intaan dhon asiiyey oo rugtii shukrina lakufadow tal ama ad aragda islahay ilaahay in suurtageli anageyga la kulama may naftay nufuusaha la dardaaramey walaalaha muslimiinta la dardaaramey in ilaahay lan shukriyo in laku kaaftooma gaalaha la muujiyo inuuna gaalanan baahanayna keliya allaan baahana la muujiyo subxaana wa tacaala mayli sheegay dad hata arday madii day misgeedu ha kartay gudubtay arday dadka odadahayaano dadna de misgeedu dhaayoysadahayan hata mayli sheegay ahin teleefon la handiri maylar ahin kaar wijiha bay koyalari bilaamayti hadir madaasaan bilaamayti maylan baahaad maylan baahan yale qarsha maylan baahan maylan rahin waa bil halki bilaamad maylanka arday beesa la qaaday tumishan dollar afar noor hatalay batay dowkunan lahan rafaadanaaya beerti misgida dhaqlukus iyo gorortaale la dhaayoy gabalkoob la seeday walmay haay beesinoo ku qaadi misgidii nimada iyo diway faqiirtay shalay madiwna baahanaynay dhibka gamni walma niinshana ma ninguiraan shibanoo haayan hati madiwna beerogana aha aarameno ha gohenga may leyna heediyo kooyana hay kooyoy misgeedii la gadgabo may fadahayaana la raqiisgado ummaddii miili shalay fadhiidii dhibaatadii fadheeto eyo ko horsan gacam hor iska fadahayaa fa jazaakum allahu khayran insha allahu nafta inu fudmila dirdaarimaysi gudansi gaaraange in ilaahay laku obsada rasuul yalla caddeeco insha allahu taala culmadii umarada madaxadan insha allahu langdhiga nuglaada wali khayra insha allahu dad faraayaan insha allahu laku qaadada beesha ansaarta ee hubeer ayaa soo dhoweysay fariinta xamladan iyadoo hoggaanka iyo waxgaradka beeshu ay ballanqaadeen inay keedsan doonaan qaar ka mid ah wax soo saarkooda islamarkaana ay bulshada ku dhiirigelin doonaan in dhammaan aan la iibin badarkii sannadkan soo go'ay deegaankun roobay leeraw ka tirsan degmadu baydhow mayba ka dhiyay shir hasaasi e oo lanka taladaay waxyaabo badan abaar iyo jafaaf badan kadib markii lahaa mari ilaahay ka mahadsan misgida oo kale ka mid ah ilaahay niiminaysay alxamdulilah sifayle beeroonka bati marka insha allahu taala raashin maylerayus insha allahu lanku dherigaan iyu saasoo kale beero meba dowkahka gohaysanadkunkan e geleyt yahka goti nooyaasha shal duun saasoo kale beero meba dowka ka bahey insha allahu taala digirta nooyaasha shal duun saasoo kale mayba dowka niyan bahey ilaahay ka mahadsan sisinta oo kale yeena maylerayus saliidi badarkaas kaase laka aama fadi iyu insha allahu taala gaalwal unanka baahangnamale ilaahay ba ka mahadsan saasoo kale beero meba ka been dowka luuska baalka leeraw kareeng mambahanini dibdola kasheeni marsadaan ambuuladna kadarsadaan bunka ka duudaan alxamdulilah ilaahay ka mahadsan marka insha allahu tacaala saasoo kale sheyga bahalka leeraay gabaldeyga usuuna may leeraayus saliida hadda adduunka fayla la isticmaalaya kamid ah beero anoo baa ka baahas gabaldeygaas kaasna beero anoo baa ka baxe intaas ku dib may baa nka baagane beele iyo dhammaan muslimiinta badarkaas kaase faraha badan ilaahay niiminaysadii inta la ilaalsada iyo anka baagan beele badarka seelan ilaaliye kow may baanka baagana beele badarkaas kaasa ilaahay niiminaysadi inti la keedi inti keedshay la ilaali si ilaahay bilay fadaruhu fii sumbulihi ilaa qaliila mimaa ta'kuluun siyaabihii ama qaababkii horaan badarkunan keedsadaana intuunan keedsan misgida shukulka badan laka dhaafa bakaaroy lahanaga lahanoolay bakaaro laka shiba misgi mar la shukulay fuuso laka shibe ifiisiw misgi sarfungu walaadii haniboogatiin maylana jasaakum allahu khayr ilaahay imrajay ha dheera ilaahay ha barakay unumayba waa garab surugne inay badarka keedin ini gaalada la dhooñ waajibaadka ununa saarangu may la raayasuyaana buraarinjiinta iyo walaaynii suubadii kolley ee hadhow adan leenna eeda aan jeelin eeda aan ka farahasagno un aslanba diinkungaana aanfe shaararka islaamka mayray lantii lahamoodii intoowanay tan markaasurow unku tartii fadaana tan hortiisa aan ka fikiraan tanama ee baname mayba waa una tii lahamoodii dhibka iyo rafaadka iyo waligaalanaiyo haytaa toowagna hadda islaamka intayna niin kooyin intii isbaaranayn ninka dhakadaana niin dha'aana kofu kof inka hadgudubaan lanki fadaw kitaabka farduhu ilallaahi warasuul kitaabka sunnada bese una layna ni maybawana ni hukumaw una yeelayu una yeelay mayba wal niin taraas iyadana anfaas iyadana qobsane waan iska mahadini beero walay balki gabay balyaayili giliyohay balko misgo duugohay man shukulaw malle is arnay unin laba ugaaskani walaal madi is arnay mayka salanay ini misgay la duug maati mari ningnaga maati mari nininaw ilaahay warsani hadin saasa jirsa hadin hadhow haada roba guduha kalawaa mas-uuliyiinta iyo culimmada ayaa carabka ku adkeeyey in fariinta xamladu aysan ku koobnayn hal xilli ama hal deegaan balse ay tahay wacyigelin ku wajahan dhisida dhaqankeed iyo qorsheen fog si bulshada ay uga faa'iidaysato wax soo saarkeeda xilliyada barwaaqada una hesho gaashaan ay ku tiirsanaato marka duruufuhu adkaadaan kulanka deegaanka roobaay ayaa ku soo aadaya xilli socdaalka wafdiga xamladu ay weli gaarayaan deegaano hor leh oo hoostaga magaalada baydhabo halkaasoo fariinta fadaruhu fii sumbulih ay ku gaarsiinayaan bulshada deegaanadaasi waxaana arrinkaas si aada u soo dhoweeyey bulshada deegaanadaasi maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in wafdiga ay gaaraan deegaano hor leh oo hoostaga magaalada baydhabo si ay halkaas u sii gaarsiiyaan xamlada fadaruhu fii sumbulih tobanan askari oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaalla ka dhaca gobolka amxaarada ee dalkaasi walaalkeen camaar cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya dagaallo culus oo khasaare baaxa leh geystay ayaa la soo wariyey in saacadihii lasoo dhaafay isku fara saareen maleeshiyaadka amxaarada ee jabhadda faano iyo ciidanka federaalka ee dowladda xabashida itoobiya sida jimcihii ay shaacisay faano tobanaan askari oo ka tirsanaa ciidanka federaalka ayaa dhegta dhiigga loo daray kadib iska horimaad xooggan oo ka dhacay degmada daahina ee aagga waakhumuru ee cirifka waqooyi ee gobolka amxaarada geesta kale ilo ka tirsan faano oo ay soo xigatay warbaahinta ethoobiyan midiya service ayaa sheegay in ay isi soo dhiibeen toddobaatan iyo kow askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ee maamulka abi axmed wargeyska borkena oo soo xiganaya ilo wareedyo ayaa sheegay in howlgalkani uu dhacay kadib markii maleeshiyaadka faano ay waaberigii jimcaha weerar culus ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda ee deegaanka haziila ee degmada daahina kaas oo socday ilaa fiidkii xalay etobiyan midiya service ayaa baahisay sawirro muujinaya dad la sheegay in ay yihiin ciidamo isdhiibay iyadoo dhanka kale ciidanka xabashida etoobiya ilaa hadda aysan ka hadal weerarkan gobolka laysku riday oo aagga uu ka dhacay ay xuduud la leedahay gobolka tigree xukuumadda abiy axmed ilaa hadda way u maaran la'dahay dagaaladan culus ee ka holcaya gudaha waddanka etoobiya iyadoo haatanna aad looga digayo in dagaallo ba'ani ay mar kale dib uga bilowdaan gobolka tigre maadaama halkaasina dhowr jeer laysku fara saaray bilihii ugu dambeeyey islamarkaana abaabul dagaal oo xooggani uu ka socdo
ugu dambeynna afar raydah ayaa ku dhintay gantaalo xuutiyiinta ay ku garaaceen agagaarka magaalada ticis iyadoo kumanaan qof ay ka qaxayaan dagaalada ka soo cusboonada dalka yemen walaalkeen nuur cali warsame abuusheybe ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya ugu yaraan afar qof oo rayda ayaa ku dhintay sagaal kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib weerar gantaala oo ka dhacay agagaarka magaalada ticis ee koonfur galbeed dalka yemen sida ay sheegeen warbaahinta yemen iyo ilo caafimaad gantaalku wuxuu ku dhacay waddada istaraatiijiga ah ee hajah al abed halkaasoo ay ku sugnaayeen dad rayid ah iyo gaadiid safar ku jiray weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli dagaallo culus ay ka socdaan gobollada ticis iyo xudayda iyadoo ciidamada dowladda sakaraadka ee yemen iyo dagaalyahanada shiicada xuutiyiinta ay isku hayaan deegaano iyo goobo istaraatiiji ah nidaamka daaquudka yemen ayaa sheegay inay dib ula wareegeen dhowr goobood oo muhiim ah oo ku yaala koonfurta ticis hase yeeshee wararka ayaa sidoo kale sheegaya in xuutiyiintu ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah galbeedka gobolka dagaalada ayaa si gaar ah diiradda u saaraya deegaanada ku dhow xeebaha badda cas iyo marinka istaraatiijiga ah ee baawalmandab oo ka mid ah marmiyoordada ugu muhiimsan ganacsiga caalamiga ah dhanka kale colaadda sii xoogaysanaysa ayaa xaalad adag gelisay dadka ariidka ah iyadoo waxaa loogu yeero qaramada midoobay ay sheegayaan in ku dhowaad kun iyo siddeed boqol oo qoys ay guryahooda ka qaxeen muddo ka yar afartan iyo siddeed saacadood sababo la xiriira dagaalada iyo duqaymaha culus oo isa soo taraya waxaa laga digayaa in qoysas badan ay weli ku xayiran yihiin oo goobaha dagaalka halka kuwo barkacayna ay wajahayaan cunto yari hoyla'aan iyo adeegyo caafimaad oo kooban weerarka ka dhacay ticis ayaa muujinaya sida colaadda yemen ay u sii hurinayso khasaaraha rayidka iyo xaaladda bani'aadnimo ee ka jirta dalkaasi mahadsaned abuusheyba warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu